إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday xero ciidan ay dowladda federaalka ku lahayeen galgaduud faahfaahin ayaa laga helayaa weerar nafurnimo ah oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada muqdisho meydadka ku dhowaad toban ruux oo kenyaan ah ayaa laga helay goob qashin qub ah oo ku taala xaafadda mukuru oo ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ku baraarujiyey fadliga soonka maalmaha ku jira bisha muxaram آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatannaha kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday xero ciidan ay dowladda federaalka ku lahayeen galgaduud salmaan axmed ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in dagaal culus uu ka dhacay deegaan u dhexeeya magaalooyinka ceeldheer iyo masagawaay oo ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud dagaalka ayaana dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka dagaalka ayaa ahaa sida ilwareedyo lagu kalsoon yahay ay noo xaqiijinayaan mid aad u culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ka dhashay khasaare gaaray askarta dowladda federaalka deegaanka uu weerarku ka dhacay waninle ayaa lagu magacaabaa wuxuuna u dhexeeyaa ceeldheer iyo masagawaay maalmihii ugu dambeeyeyna wuxuu martigelinaya howlgallo military oo ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsanayeen askarta dowladda federaalka sabtidii lasoo dhaafay ay ahayd markii deegaanka uu ka dhacay ee weerar dhabagal ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen askarta dowladda federaalka weerarkaasina waxaa lagu dilay hal askari sida ay sheegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalinkii axadda ay xigtay deegaanka waninle wuxuu martigeliyey weerar qarax ah oo lagu beegsaday gaari cabdibile ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan ee dowladda federaalka saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka iyo maleeshiyada macuusleyda ayaana weerarkaasi lagu beegsaday ayuub qaando oo ahaa taliyo horin ka tirsan ciidanka dowladda federaalka iyo cali xasan deyxey oo taliyo ka tirsan maleeshiyaadka macuusleyda ayaana weerarkaasi lagu dhaawacay hadba wixii kusoo kordha marka dagaalka maanta ka dhacay deegaanka waninle ee u dhexeeya ceeldheer iyo masagawa ee dhegeystayaasha waan usoo gudbin doonaa insha allah faahfaahin ayaa laga helayaa weerar nafurnimo ah oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar nafurnimo ah oo habeenkii xalay ka dhacay goob aad loo ilaaliyo oo kaabigi ku haysa madaxtooyada villa soomaaliya ugu yaraan sagaal iyo toban ruux oo ahaa xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen camaliyadda kuwaasoo ka shaqaynayay wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalk goobta uu weerarka nafurnimada ah ka dhacay ayaa ahayd goob u xihan shaqaalaha dowladda federaalk ee kala duwan waxaana marka laga yimaado khasaaraha dhimasho ay sidoo kale camaliyaddu sababtay burbur baaxad leh farxaan xirsi nuur iyo cali nuur ibraahim waa laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxayna ku dhinteen camaliyaddii xalay ka dhacday magaalada muqdisho askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada muqdisho zakariya cumar ayaa ka waramaya askarigan dilka geystay ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano ilaalo qaran waxaana falkan dilka uu ka dhacay isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho ninkan shacabka ah ee uu dilay askarigan ka tirsan dowladda federaalk ah ayaana lagu magacaabi jiray muriidi maxamed cali waxaana dhacdadan naxdinta le ee timid kadib muran soo kala dhexgalay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo mid weliba uu kan kale rasaas ku riday goob ay ku sugnaayeen dadweynaha waxaana rasaastaas sida bareerka ah loogu riday goobta ay dadweynuhu ku sugnaayeen ay haleeshay ninkan shacabka ah ee geeriyooday iyadoo ay xusid mudan tahay in aabbahan uu dilay askarigan ka tirsan dowladda federaalka uu ka tegay siddeed carruur ah oo laba ka mid a yihiin kuwo yaryar aabbaha dhalay muridi ayaa isagoo ku sugan goobtii ay dhacdadu ka dhacday waxa uu saxaafadda kaga warbixiyey sidaay wax u dhaceen
wiilkii gacanka ka garkaranaa dishay haddana waxaa u baahnaa in wiilkaas raqiisa lee soo dhiciyo ilmahaas agoo agoon oo laga dhigay in la daryeelo sideed caganoo gutay daadiis waa afartan gardaraan lagu dili waa usoo ilmiis waa usaystay oo hadda uraadsanayo shaay waxay banaan uraadsanaya ayaa gacan gardaran dishi ninka dilina waa cayaan eletri laga keenay oo halkan ku jira oo dilay waana ka tilaabsaday waa kasii tegtay dalbadeeda inaa caruurtaas iska tegi iyo asaga ina macnaa ina macnaa حقooda oo macnaha loo dhiciyo oo leesoo basiga u shaqeey jir cid kale oo dhaqdhaqaaqa sidoo kale waxaa isna warbaahintan la hadlay mida ka mid ah carruurta uu ka tegay aabbahan uu dilay askarigan ka tirsan dowladda federaalka wiilkan ayaa waxaa codkiisa laga dareemayaa murugada haraysay iyo aabanla'aanta soo food saartay isagoona tilmaamay in aabbahood si ulakac ah loo dilay islamarkaana markii la dilay kadib meedkiisa laga tillaabsaday waxaa maantuu dhacay laba nin oo isbuursanayso oo mid meesha kaamkan dhexdiisa ku soo cararay mid ka tirsan ciyaaro qaran oo ciidanka elitariga ah yaabe markaas raashiin bariis noo keeno ceeriina iyo adeegiisa oo luuq ka sii baxo isgooska ay rabo mid oo elitariga laala qaran ka tirsan aabeesoo luuq ka sii baxa baraarcad oonto rasaas ku dhuftay oo meedkiisana ka tilaabsaday asoon wax ogeen oo iska socdo tarbuun u soco raashiinoo noo keenay adeegoo noo keenay wuxoo galabsaday ma leh wuxoo samaystana ma leh masaakiin oo shaqeynaya oo ahaa wuxuu codka gabsaday ma leh haddana aabba ma heysano balaana noogu dhacday miligaala ku noolahay
askarta dowladda federaalka ayaa cadaystay daadinta dhiigga dadweynaha iyadoona si maalinla ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho looga soo calaamadeynayo falalka dilka dhacayo kufsiga ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheekh mana aha markii ugu horreysay oo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu si bareer ah ugu togto qof shacab ah magaalada muqdisho balse dilka aabbahan wuxuu qayb ka noqonayaa dilalka sida joogtada ah ay askarta dowladda federaalka uga geysanayaan magaalada muqdisho iyadoona ehelada dadka la dilay ay warbaahintu ka codsadaan in cadaaladda la hor keeno dembiilayaasha balse dowladda federaalka ayaa codsiga dadweynaha mararka qaar waxay ugu jawaabtaa inay baaritaanno ku samaynayso cidda ka dambayso falalkan laakiin waa baaritaan aan afka baarkiisa dhaabsiisnayn sida ay tilmaamayaan aqoon-yahanada iyo dadka waxgaradka ah ee u dhuundalooda siyaasadda dowladda federaalka ah ee gabaydhacleynta meydad ku dhowaad toban ruux oo kenyaan ah ayaa laga helay goob qashinqub ah oo ku taala xaafadda makuuru oo ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sida warbixinta warkaasi uu kusoo gudbinayo cali aadan wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in la helay xubno dad si foolxun loo dilay kadibna lagu soo tuuray meel gudaafad ah arrintaas ayaa argagax iyo cabsi ku beertay dadka kenyaanka ah booliska kenya ayaa sheegaya in hadda ay gacanta ku hayaan boorsooyin ay ka buuxaan xubno dumar ah oo la jarjaray kooxaha dembibaarayaasha ah ayaa waxay dhankooda sheegeen inay gaareen goobta ay ku taalla xaafadda isku raranka ah ee makuro ee magaalada caasimadda ah ee nairobi waaxda dembibaarista kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo d c i ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay inay heleen meedadka ugu yaraan lix qof oo dumar ah kuwaas oo la jarjaray kadibna xubnahooda oo go-go-on lagu soo riday boorsooyin kadibna lagu soo tuuray meel gudaafad ah booliska kenya ayaa dhankiisi tilmaamay in dhacdadan ay noqotay mid argagax ku beertay dadka kayaanka ah goobta ayay sheegeen inay gaareen markii ay soo gaareen wicitaano kaga yimid dhanka dadka deegaanka warka waaxda dembibaarista iyo midka booliska waxaa mid ka duwan sheegay kooxda ciidamada ammaanka dowladda kenya u qaabishin kormeerka taas oo sheegtay inay heleen meedadka sagaal qof oo go-go-on kuwaas oo ay sheegeen in toddoba ka mid ah ay haween yihiin waddanka kenya waxaa sanadkii hore laga helay xabaalwadareedyo laga soo saaray kaymo ku dhow xeebta badweynta hindiya halkaas oo ay ku jireen meydadka boqolaal ruux oo gaalo kenyaan ah balse dhacdadan ayaa ku soo beegantay xilli ay dibadbaxyo waaweyn ka socdaan ismaamulada waddanka kuwaas oo looga soo horjeedo cashuur kordhin ay samaysay dowladda ciidamada kenya ayaa lagu eedeeyey inay dileen dad dibadbaxyaal ah halka ay gacanta ciidamada ammaanka ee kenya ay ku maqan yihiin boqolaal qof oo aanan nolol iyo geeri lagu haynin halka warkaanu idinkaga imaanayo waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mid ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa bulshada ku baraarujiyey fadliga soonka maalmaha ku jira bisha muxaram warbixintaasi maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa dadka muslimiinta ku baraarujiyey maalmaha fadliga badan ee sagaalaadka iyo tobanaadka ee bishaan aynu ku guda jirna ee muxaram ugu horeyn sheekha ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu kaga duwan yahay soonka acmaasha kale la qabto aan isku baraarujiinayno naftayda iyo nafta walaalahaba inaan ku baraarujiyo si looga faa'iidaysto ilaahay subxaana wa tacaala munaasabooyin ayuu noo yeelay rasuulkuna uu noo bayaaniyey sala allahu caleyhi wasalam munaasabooyinka khayriga ah waxaa looga talagalay inaan ka faa'iidaysanno maxaa yeelay adduunka aan joogno waa daarul camal waa meel shaqo berrina aakhare markii la taga waa daarul jazaa camalkii maanta la sameeyaay waa kan berri laiska abaalmariyo soonka alla subxaana wa tacaalaa acmaasha kaleed wuxuu ugu duway oo iskugu idaafeeyey isaguo isku siiyey abaalkiisana sida gaarka ugu qaatay tashriifan lahu isagoo soonka ku sharfaya abaalmarintiisana ka dhigaayo wax aan xisaabnayn oo allah subxaana wa tacaala uu keliya uu ogyahay maxaa yeelay soonku wuxuu ka mid yahay sabarka qiimaha badan oo alle subxaana wa tacaala uu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaabin soonka ugu fadli badan ramadaan kadib shahrullaahi almuxaram bisha alle subxaana wa tacaala isku idaafeeye muxaram la yidhaah annaga aan u naqaano zaka maadaama sanadkii markuu soo dhammaaday muslimiinta ay zakada xilligaas dhiibaan annaga aan zake ula baxnay ee shaharkaas shahrullaahi almuxaram soonkiisa ayaa ugu fadli badan shahrullaahi almuxaramna ilaan waxaa ku jirta yooma cashuuraa baa ku jirta soonkeedaa marka ugu fadli badan si guudba si gaar ahaan yooma cashuuraa sheekh maxamed garaar ayaa ummadda muslimiinta kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan maalmahan aadka u fadli badan ayaynu ku guda jirno sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii ay tahay waa in loo raaco laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kathiira marka sidaasaan isku ognahay naftaydii iyo nafta walaalaha waxaan u dardaarmahayaa khayrka in laga faa'iidaysto wajasaakum allahu khayra wabilaahi towfiiq xadiid uu wariyey abi hurayra radia allaahu canhuna ka wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu yidhi camal kasta oo qofka bani aadamka ah uu sameeyo isaga ayaa iska leh soonka marka laga reebo maxaa yeelay soonka aniga ayaa iska leh aniga ayaa si gaar ah u abaalmarinaya xadiidkan waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim haddaba dadka muslimiinta ahayna dhegaysanaya waxaa la gudboon inay ka faa'iidaystaan fadliga ku duugan maalmaha sagaalaadka ee tobanaadka ee bishaan aynu ku guda jirno ee muxaram guud ahaanna warkii idaacadda alfurqaan waa naga intaa